بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس والأربعون xadiidka afartan iyo شhanaad can asmr bni mudris أna rasuula اllahi slى اllah عalayh وasلم qaala man sabqa إlى ma lam yasbiq إilayhi muslim fahuwa lah asmar ibn mudaris waa saxaabi radia allahu canh waxaa laga wariyey inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sabaqa qofkii u hormara ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun qof muslima wuxuusan uga hormarin qofkii u hormara fa huwa lah waxaasi uu u hormaray asigaa iska leh rawaahu abu daawuud abu daawuud ayaa wariyey xadiidka macnaha qaaciduu ka dhigan yahay qofkii shay ku hormara qof muslima uga horeeyana uusan jirin asigaa iskale shaygaas waxaa tusaalooyinka ka mid ah xagga dhulalka dhulku hadduu yahay dhul cidlo ah oo dhinsan yacni oon la noolayn ciduu u xiran yahay oo u oodan yahay oo noolaysatana aysan jirin dhulka sidaasoo noocaasa meeshuu ugu soo hormara asaa iska leh waa dhulka keyntaa waa qof uu cabiran yahana ma laha ciduu u xiran yahay ma laha dad nooley dad nooleeyey ma jiro qofkii dhulkaa usoo hormara ee nooleeya asigaa iska leh axaadiis saxiixaana si gaar si gaara ugu soo aroortay arrintaasi qofkii dhul nooleeya inuu asiga ku xaqniman badan yahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man axyaa ardan fa huwa lah qofkii dhul nooleeya dhulka asigaa iska leh xadiidkanna waa soo hoosgelaya waxaa ka mid a xaabada ama qoryaha lasoo gurto qofkii duurka inta aada qoryo soo gurtay uga horeeya qof dadka kale qoryahaasi yaa iskale uu soo gurtay asigaa iska leh qof kale inta yimaada inuu yidhaha waa ku qabsanayaa sax maa uu yidhaha anaa kula leh maxaa yeele asigaa u hormaray ku soo tacbay soo gurtay fahuwa lah asigaa iska leh waxaa la mid ah masjidka hadduu qofka meel masjidka ka mida usoo hormaro meeshaasi asigaa ku xaqnimo badan majaalista dhanna waa sidaas oo qofka hadduu majlis ku soo hormaro majliskaasi asaa uga xaqnimo badan dadka kale maalan haddii qofki usoo hormaro safka horeo bannaan ee uu safka hore galo qof gadaal ka yimi xaq muu leeyahay inuu yidhahdo iiga kac meeshaan anaa fadhiisanaye xaq uma laha inuu ku qabsado xaq uma laha maxaa yeele asigaa usoo hormara marka waa caam qofka muslimka ah wuxuu u soo hormaro cidnana aysan lahayn markii hore wax caama ah dadka ka dhexeeya ah fa huwa lahu asigaa iskale lagama wada hadda wax dad leeyihiin inaad tira anaa usoo horreeya sax maa ilin dadaaba iska leh laakiin waxaan la kala lahayn hadda masjidkaoo kale lama kala laha masjidka waa beytullah qof walboo muslima waa meel loogu talagalay inuu ku cibaadaysto qofkii markaa usoo hormara mowqic ama majlis masjidka ka mid ah masjidka majliskaasi asagaa ku xaqnimo badan xadiidka marka arrintaa caamka ayuu ka hadlayaa waa jaamic masaa'il kala duwan ayuuna kulminayaa laakiin min xaydu sanad xadiidku waa daciif markii sanad ahaan laga hadlayo xadiidku waa daciif mas'alada laakiin xadiidka uu ka hadlay sida aan soo sheegnay axaadiid qaaraa ku soo aroortay sida dhulka oo kale majliska sida xadiid ibni cumar asagana ku soo arooray arrimaha xadiidka uu ka hadlay waa arrimo saxiixa oo caam ah laakiin lafdiga xadiidka ama sanadka xadiidka waa sanad daciifa alxadiidu asaadis walarbacuun xadiidka afartan iyo lixaad can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam alxiqu lfaraa'ida biahliha fma baqiya fahuwa liwlىa rajuli dakar alxiqu alfaraa'ida biahliha alfaraa'id waa jamcu fariida faraa'idka faraa'idka hadda waxaa loola jeedaa waa waxyaabihii sharcigu qadaray ee uu sheegay haleeshiya biahlihaa ehelkeeda haleeshiya dhaxalkii wey famaa baqiya wixii soo hara fahuwa liwlىa rajuli dakar wuxuu u sugnaaday qofka ugu horeeya ee rag ah ayaa ku xaqnimo badanoo iska leh markii dhaxalka laga hadlayo waxyaabana waa waxyaabo mafruudaadoo sharcigu qadaray qaybna waa qayb casabaad ah oo wixii soo haray ah ma qadarna qaybtaasi dadna bilfardi bay wax ku dhaxlaan dadna bitacsiib bay wax ku dhaxlaan wixii fardi wax ku dhaxlaya fardiga maxaa loola jeedaa waa taqdiirkii sharciga ahaaw qofka ilaahay ulud siiye in ulud la siiyo kii rubac alla uu siiye rubaca la siiyo qofkii sudus ilaahay siiye sudus la siiyo qofkii nus sharcigu siiye nuskii la siiyo waa faraa'idkii waa wixii ilaahay qadaray oo jaangooyey ciddii iska lahayd waa la siinaya alxiqu lfaraa'ida biahliha faraa'ida haleeshiiya oo siiya ciddii iska laheedu wixii soo hara oo ahlulfardiga ka soo hara waa wixii tacsiibka lagu dhexlaayay yaa la siinayaa fa huwa liwlaa rajulin dakar ninka ugu soo horeeya oo ugu dhow macnaha meydkaasi ayaa ku xaqnimo badan xadiidkuna qaaciduu ka dhigan yahay markii la joogo fii baabi alfaraa'id baabka faraa'idka iyo miiraadka markii la joogo xadiidkan qaaciduu ka dhigan yahay in ahlulfardiga fardigooda la siiyo ahlu tacsiibkana siday meydka u kala dhow yihiin loo kala hormariyo الحديث السابع والأربعون حديث كأفرتن يتضباد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال وحر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مغل النبي عليه الصلاة والسلام حال ليه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إسلا فرائد كبوك الله يا حديث كان إن الله قد أعطى الله وحوسي كل ذي حق مذول بو حق صاحبه حقه حقي سيبوسي فلا وصية wasiye iyo dardaaran uma sugnaanin liwaariin mid wax dhexlaaya ilaahay qof walboo xaq iskale xaqiisa waa siiye waxay yidhahdaan culimmadu faraa'idka ama miiraadka waxyaabaha culumta kale uga duwan yahay waxaa ka mid a ilaahay baa qeybiyey subxaana wa tacaala cid kale uma wakiishan oo markaad akhriso aayaat الnisaa saddexda aayadood ee suurat الnisaa ku jirta labada aayadood ee awalka ku jirta isku xiga iyo aayadda u dambeysa suuradda ilaahay wuxuu ku qeybiyey subxaana wa tacaala dhaxalkii buu ku qeybiyey ilaahay qof walba xaqu lahaa waa siiyey ina allaha acطaa qad acطaa kula dii xaqin xaqa mid walboo xaq u saaxiiba xaqiisuu ilaahay siiyey falaa wasiyata liwaariin meeshan waa qaacidada caamka ah falaa wasiyata liwaariin qof wax dhexlaaya dardaaran ma leh meydkii ama qofkii geeridu usoo xaadirtay hadduu damco inuu dardaarmo ila waxyaabaha loo ogolyaha waxaa ka mid ah qofka inuu dardaarmo maalkiisa qayb ka mid ah ee uu yidhaahdo hebel waxaan u dardaarmayaa intaa iyo intaa in la siiyo sharcan ma la ogolyaha inuu dardaarankaa bixiyo qofka markay geeridu usoo xaadirto sharcigu waa ogolyaha laakiin qeydaa ku xiran waa inaan ulud ka badnaan dardaaranka maalkiisa uu ku bixinayo waa inuusan ulud ka badnaan hantida uu leeyahay markii saddex loo qaybiyo qayb ka mida waa inuusan ka badnaan ugu badnaan ulud waa inuu noqdo haddii kale uu ka yaryahay arrintaa waxaa tusinaya xadiidkii sacd bn abi waqaas radia allaahu can markuu yidhi rasuulka ilaahayo waad arkaysaa buu yidhi xaalkan ku sugana aada u jiranaa sacd radia allaahu can walaa yariunii ila bnatun lii gabarhaan aniga dhalay mooye cid kaloo ay dhexlaysana ma lahan buu yidhi carruur kale ma lihi hantina waan leeyahay gabar keliya aan carruur ka tegaya afa atasadaqu biuluay maali hantidayda saddex markii loo qaybiyo laba qayboo ka mida ma sadaqaysan karaa buu yihi rasuulka ilaahay nabiga alay slat slam wuxuu yidhaahday laa mayagu markaasuu yidhi fa nisf ka waran kala bar ma sadaqaysan karaa markaasuu yidhi laa markaasuu yidhi aulu wuxuu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam aulu wاثuluثu kaiir uluث waa sadaqaysan kartaa waa dardaarmi kartaa laakiin uluثka laftirkiisu waa badan yahay inaad ka yaraysaa fiican wa walidalika ibn cabaas xadiidka wuxuu ka qaatay inay fiican tahay in uluث laga yareeyo dardaaranka hantida la dardaarmayo oo wuxuu yihi low ana الnaasa qaduu min الثuluثi ilى الرubع faina الnabiy عalayه الsalaaةu wasalaam qaala aلثuluثu wاثuluثu kaiir waxaa fiicnaan lahayd dadku inay hoos uga degaan uluثka oo rubc u degaan buy afar meelood meel inay ka dhigaan maxaa yeeley nebigu wuxuu yidhi uludku waa badan yahay kelimaddaa ulud waa badan yahay waxaa laga fahmayaa ulud in laga yareeyo inay fiican tahay ciladana nebigu waa u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sacad inaka intadar warahataka aghniyaa khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas caruurtaada oo wax haysta inaad ka tagto waxay kaaga khayr badan tahay inaad ka tagto ayagoo cayr ah waxba aan haysan oo dadka gacmaha u hoorsanayo tuugsanaya waxaa ka fiican ayagoo wax haysta inaad ka tagto marka uludka in laga yareeyaa fiican inta kalena aad u daysa inay caruurtaada iyo dadka ehladaada kaa dhaxlaan maxaa yeelay inay dad wax weydiistaan waxaa ka fiican inaad dhaxal fiican uga tagto sidaasuu nebiga alayh salatu wasalaam ku u dardaarmay uu kula taliyey sacad marka qofka hadday geeridu usoo xaadirto wuu dardaarmi karaa ulu iyo wixii ka yar hadduu ulu ka badiyo dardaarankaasi ma la fulinayo hadduu yidhaha maalan hantideyda kala bar ayaan niyeystay inaan sadaqaysto ha la sadaqeeyo dardaarankaas la fulin maayo meeqaa loo sadaqaynayaa oo laga fulinayaa uluaa laga fulinaya inta kalena waxaa lagu celinayaa dadkii dhexli lahaa ayaa la dhexal siinayaa waana arrintuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam markii nin saxaabada ka mid ah uu dardaarmay lix addoonuu lahaa addoommadu hanti waay waa maalkay ka mid yihiin lix addoonuu lahaa buu wuxuu yidhi lixda addoon haddaan dhinto waa xor nebiga calayhi salatu wasalaam waa loo sheegay dardaarankiisa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ama uu go-aansaday laba ka mid ah in la xoreeyo afarta kalena lagu celiyo addoonnimadii si ay u dhaxlaan dadkii dhexalkiisa lahaa lix uludkooda meeqo waay uludu sita meeqay noqonaysaa waa labo labadii buu nebigu u fuliyey calayhi salaatu wasalaam labadii buu xoreeyey afarna addoommadi addoonnimadii buu ku celiyey maxaa yeeley dardaarankaagu waa inuu sharciga waafaqo hadduu sharciga khilaafo la fulin maayo haddii marka qofka uu dardaarmayo yuu u dardaarmi karaa waa masaladan masalada xadiidka uu ku saabsan yahay qofka hadduu dardaarmaayo wuxuu u dardaarmi karaa ou hanti sii karaa qof aan ka mid ahayn dadkii dhexlaaya inaad tidhaahdo wiilkeyga hebela waxaan u dardaarmayaa hantideeda in ulud laga siiyo sax ma ah maxaa yeeley wiilkaaga dhaxalku wax ku leeyahay ama aad tidhaahdo gabadhayda waxaan u dardaarmayaa in intaa la siiyo arrintaasi laga yeeli maayo laa wasiyata liwaarihin dardaaran ma lahan qof wax dhexlaaya dardaaranka waxaa loo loo dardaarmayaa cid aan dhaxalka waxba ku lahayn qof aan dhaxalka wax ku lahayn oo saaxiibka ah maalan haddaad tidhahda ha la siiyo maalkayga ulud ka mid ah rubuc ka mid ah waa la fulinaya laakiin dhaxalka waxba kuma leh ama hadduu qofku waarid yahay oo dadka wax dhexlaaya uu ka tirsan yahay dardaaran ma laha laa wasiyata liwaarihin waa qaacido caamo ayadana fi lmiiraad ku saabsan rawaahu abu daawuud watirmidiy wabnu maaja waa xadiid saxiix oo macruufa xadiidkan الxadيiث الثامن والأربعuن xadيiثka aفaرtan iyo sideedaad عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه qاaل وxuu yihi qاala رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ثaلاثة xaq عlى الlahi cawnuهm saddex alla waxaa xaq ku ah inuu u kaalmeeyo oo u gargaaro almukaatabu addoonka mukaatabka ah oo sayidkiisa kitaabada iyo qoraalka ay ku heshiiyeen oo yuriidu doonaya alأdaaءa inuu iska gudo wixii lagu lahaa wاlmutaزawiju iyo midka guursanaya yuriidu اlcafaafa xaaluu doonaya dhowrsanaan wاlmujaahidu fii sabiili الlah iyo midda midka waddada ilaahay ku jihaadaya saddexdaasba ilaahay waxaa xaq u ah inuu u kaalmeeyo rawaahu ahlu الsunan ila النasaa'i ثalaaثaة xaq calى اllahi cawnuhu saddex alla waxaa xaq u ah inuu u kaalmeeyo xaqaas ilaahay yaa saaray subxaanaه wa tacaala asagaa isa saaray ilaahay subxaana wa tacaala asagaa isa saaray addoommadu ilaahay waxba kuma laasimi karaan xaq ilaahay ay ku leeyihiin subxaana wa tacaala oo ayagu ay saari karaanna haba yaraatee ma jiro waana min suuءi اladabi maca allah inaad tidhaahda ilaahay waxaasaa ku waajiba waxa ilaahay ku waajibi karta ma jiraan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu addoommadiisa u ballan qaaday asigaa go-aansaday oo go-aamiyey inuu u fuliyo addoommadiisa wuxuu u ballan qaaday asigaana allah isku waajibiyo isa saaray inuu addoommadiisa u gargaaro kuwooda wanaagsan wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin kataba calaa nafsihi alraxma ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa wuxuu ku laasimiyey ama allah subxaana wa tacaala uu ku qoray raxmaya naxariis laakiin cid dhihi karta addoommadaas ilaa wa ilaa waa inaa u naxariisato caqiide xumo waay waana caqiidada muctasiladu ay aaminsan yihiin waa ictiqaad faasida ثalaaثaة xaq calى اllahi cawnuhu saddex ilaahay waxaa xaq ku ah oo uu isku waajib yeelay allah subxaanaه wa tacaala inuu u gargaarayo oo u garab istaagayo saddexdaasi qofka ugu horeeya waa almukaatab saddex qof miyaa mase waa saddex sinfi saddex sinfi waa ashkhaas ma aha waxa laga hadlaya waa asnaaf almukaatab waxaa la yidhaahdaa addoonka raba inuu xoroobo sayidkiisana heshiis la galay heshiiskaasi waxa waaye uu kula heshiinayaa inuu isfuranaayo ou dhaqaalo bixinayo uu sayidka siinaayo sayidkuna wuxuu ballan qaadayaa inuu xoraynayo hadduu intaasoo lacaga keeno waa heshiis waxaana tusaale u ah ki- waa mukaatabadaasi qisadii bariira radia allahu canha fi xadiidi caaisha waa tii mukaatabada ay la gashay een, maca ahliha dadkii ayada iska lahaa bariira addoonay ahayd dadkii ayada iska lahaa ee walaheedii lahaa ayay heshiis la gashay sagaal uuqiyadood oo lacagtii zamankaa jirta ahay ayay kula heshiiyeen inay keento ayaduna marka ay xor noqonayso caaishay u timid radia allahu canha oo ay tihi iigu kaalmay arrintaasi caaisha ka bixisay radia allahu canha heshiiska noocaasa marka addoonka heshiiska sayidkiisa la gala waxaa loo yaqaanaa alcabd lmukaatab mukaatibna waa la dhihi karaa mukaatabna waa la dhihi karaa labada waa bannaan tahay ta'da in la kordhigo een, kaafka in la kordhigo iyo in la hoos dhigo labadaba yani waxaan ka wadaa ta'da almukaatab in la yidhaahdo iyo almukaatib in la yidhaahdo labadaba way bannaan tahay xagga luqada addoonka mukaatabka ah ee sayidkiisa heshiiskaas la galay yuriidu ladaa'a xaaluu doonayo inuu iska bixiyo wuxuu kula heshiiyey sayidkiisa addoonkaas ilaaha u kaalmaynaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku booriyey dadka iska leh addoommaadka addoommada walahooda inay kitaabadaas oggolaadaan oo addoommadooda ay ka oggolaadaan fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay mukaatabo la sameeya addoommadiinna oo heshiiskaas la gala haddii khayr iyo wanaag aad ku ogtihiin macnaha haddaad ka aragta inuu yahay qof fiican inuu xoroobo raba xornimadu wax weyn waa xagga cibaadada iyo diinkana way ku weyntaa xagga adduunyadana way ku weyntaa maxaa yeele qofku hadduusan xor ahayn cibaadadiisa xataa ma aha cibaado saw doona u cibaadaysan karo mar walba yuu ku xihan yahay sayidkiisuu ku xihan yahay adduunyadiina wax kama qabsan karo oo waa qof la leeyahay qofka addoonka waa qof la leeyahay oo la maamulayo xornimadu waa wax weyn marka inuu marka addoonkan u sacyiyo inuu xoroobo waa in lagu- loogu kaalmeeyo oo dadka iska leh mukaatabada iyo heshiiskaasi ay la galaan saasuu alla boorinaya subxaana wa tacaala addoonka heshiiskaas gala marka ilaahay waa ugu kaalmeynaya hadduu doonayo inuu heshiiska ka soo baxo ninka labaad ama sinfiga labaad waa almutasawij yuriidu alcafaafa waa mid guursanaya sababta u guursanaya waa maxay wuxuu rabaa inuu ku dhowrsado inuu uga dhowrsado can ilmuxaramaat inuu uga dhowrsado can ilfawaaxish oo zinadii iyo wixii la midka ahaa ee uga baqaya diinkiisa ayuu uga dhowrsanaya kaasna ilaaha u kaalmaynaya subxaanahu wa tacaala guurka ama nikaaxa markii laga hadlayo dadku isku mid ma aha maadaama dadku isku mid ahayn xukunkana isku mid ma aha xukunku muxuu isla bedelayaa isbedelka dadka dadka qaar inay guursadaan waa ku waajib qaar inay guursadaan waa mustaxab culamada qaara waxay geliyeen axkaamtii shanta ahayd qaar waxay yidhahdeen waa makruuh qaar waxay yidhahdeen waa mubaax qaar guurkooda waxay yidhahdeen waa mustaxab laakiin asalka guurka waa mustaxab asalka guurka waa sunna xaalado waajibayana way jirtaa xaalado waajibaya waa goorma idaa khashiya calaa nafsihi lfitna hadduu qofka fitna iskaga baqo ou isleeyahay zinaad ku dhacaysaa haddaad guursan weyso waxaa waajiba soo maahan zinadaasa uga baxsan lahaa inuu ka shaqeeyo wuxuu uga baxsan kara waa maxay waa inuu guursado waa xaaladdaasoo kale waajibay ku noqonaysaa calaa kullin qofka hadduu rabo inuu guursado ujeeddada iyo danta uu leeyahana ay tahay inuu xaaraam uga dhowrsado ilaaha ugu kaalmaynaya subxaana wa tacaala sinfiga saddexaad waa almujaahid fii sabiili اllaah waa midka ku jihaadaya waddada ilaahay subxaana wa tacaala fii sabiili اllah waddada ilaahay ayuu ku jihaadayaa kelimadda fii sabiili اllaah wax badanay tusinaysaa waa kow daliil yani ikhlaas way tusinaysaa wuxuu u jihaadaya inay tahay liajli اllaah ma aha riyaa iyo ha lagu arko ma aha ha lagu ammaano oo waa geesi ha lagu yidhaahdo ma aha inuu maaldoon yahay ama uu jagadoon yahay oo kursi iyo xukun ou rabo waxaasoo dhan dantiisu ma aha dantiisu waa fii sabiili اllah dantiisu waa liiclaa'i kalimati اllaah kelimada ilaahay subxaana wa tacaala siday u sara mari lahayd jihaad marka qofka hadduu ku jiro fii sabiili اllaahi caza wajal uu ku jihaadayo jihaadkiisana uu yahay mid sharciga ilaahay waafaqsan ilaahay dartiisna ula jeedo ilaaha ugu kaalmaynaya subxaana wa tacaala jihaadkana adilo fara badan ayaa ku soo aroortay fadligiisa min alkitaabi wasunna rawaahu ahlu sunan ila anasaa'i ahlu sunan ayaa wariyay ila nasaa'i mooye xadidka xadiis saxiixa wey saddexda arrimood ee nebigu uu ka hadlay sala allahu alay wasalam waa saddex caama xadiidkuna waa sugan yahay الحديث التاسع والأربعون حديث أفرتن يا سقالات عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رضاعة وحا حرام كن قنية وحي دلمضة حرام كن قنية يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من الروايات كلا يحي ولادة إيا النسب كا واسكمد واسكم معناه لولا جيدا الرضاعة والنوق مدى nuugmada darteed waxaa xaaraam ku noqonaya wixii nasabka xaaraam ku noqonaya xadiidkan qaacido caam uu ka dhigan yahay fi radaaca markii laga hadlayo fi axkaami radaaca axkaamta nuugmada radaacada axkaam fara badana ka dhalata dadku inta badan ma fahamsana waxaa laga yaabaa hooyo hooyooyinka ka mid ah inay cunug kala nuujiso shan jeer wax ka badan dadkiisana aysan u sheegin waa looga tegayaa cunuggii markuu ooyo waxaa laga yaabaa hadday caano leedaha waa nuujinaysaa mar labaaday nuujinaysaa mar saddexaad mar afaraad mar shanaad cunuggaasi maxay u noqotay ayada hooyay u tahay gabdheheeda ma guursan karaa gabdheheeda ma guursan karo waa walaalihiis min aradaaca haddaan marka la sheegin berri waxaa ka imaan karta waxyaabahan sharcigu ogoleen oo ah wiilkan hadduu weynaado waxaa laga yaabaa gabar hooyadan dhashay inuu guursado wuxuuna noqonayaa nin walaashii qaba markaa wuxuu noqonayaa nin walaashii qaba radaacada axkaam badanaa ka reebtimata qaacidada caamkee nebigu ka bixiyana waxaa waaye gabdhaha nasab ahaan xaaraamta kaaga ah waxaa la mid ah kuwa radaaca ahaan xaaraamta kaaga noqonaya xa- radaacadu waxay xarimaysaa wuxuu nasabku xarimo wuxuu nasabka xarimo ayay radaacadu xarimaysaa jaanibay ku kala duwan yihiin nasabka iyo radaacada meelo badanna way wadaagaan waxaana jira laba bayd oo culummadu ay ku jamciyeen hadda ka horna waa sheegnay qof xasuusta ma idinku jira abyaadaas hay cabdullah aqaaribu di ridaacati biintisaabin ajaanibu murdicin ilaa baniihi wa murdicat aqaaribuha jamiica aqaaribuhu walaa takhsiisa fiihi axsanta jazaaka allah khayran waa labadaa bayd waay labadaa bayd waxaa lagu koobay waxa xaaraam kaaga noqon kara radaacada iyo inta xaaraam aan kaaga noqonayn aqaaribu di radaacati biintisaabin ajaanibu murdicin ilaa baniihi wa murdicatun aqaaribuhaa jamiican aqaaribuhu walaa takhsiisa fiihi abyaadda macnaheedu waxaa waaye aqaaribu di radaacati biintisaabin dirradaaca ayaa loola jeedaa waa midka nuugmada u saaxiibka ah ka nuugmada u saaxiibka ah waa midka naaska nuugaya midkan la nuujinaayo qaraabadiisa oo qaraabada ugu ah biintisaabin xagga nasabka qaraabadiisa xagga nasabka cunugan la nuujinaayo dadka eheladiisa ah xagga nasabka ajaanibu murdicin waxay ajaanib ka yihiin midda wax nuujinaysa ilaa baniihi ilaa midka naaska nuugay wiilashiisa mooyaane intaa hore marka hore waa inaan fahmo cunuga wax nuugaya zayd ba aan ka soo qaadno naxwoleyda zayd ay aadaan markay wax tusaaleynayaan zayd ka dhig zayd waa wiilkii la nuujinaya waxaa nuujinaysa hooyo min aradaaca waa hooyadii xagga radaacada hooyada ayadana magaca u yeelana ruqayo dheh way nuujisay cunuga marka zayd la yidhaahdo qaraabadiisa sood qaraabo ma laha yaa qaraabuu leeyahay aabbe aabbihiisaa jira min annasab gabla gabla la dhashay gabdho la dhashay xagga nasabkaa jira wiilo la dhashay xagga nasabkaa jira qaraabuu leeyahay zayd qaraabadiisa hooyadii nuujisay ee ruqayo ah maxay u yihiin qaraabadiisa maxaarim miyay u yihiin mase ajaanibay ka yihiin ajaanib bay ka yihiin markii laga soo reebo carruurta asiga u dhalay macnaha wiilasha zayd dhalay ma guursan karaan hooyadiis xagga rabaacada ma guursan karaan wiilashiisaa laga soo reebaya marka carruurtiisaa laga soo reebaya eheladiisa kaloo dhan hooyadan ajnabiyad bay ka yihiin taa macnaheedu waxa waaye walaalkii asiga la dhashay oo xagga nasabka kula dhashay hooyadan nuujisay ma guursan karaa waa guursan karaa waxba iskuma ah ilan ajnabi waa ajnabi uu ka yahay idan zaydkan la nuujiyey qaraabadiisa ajnabiba waxay ka yihiin hooyadii wax nuujisay markii kuwa dhala laga reebo waa la fahma umalaynaa beytkaas hore wa murdicatun murdicada yaa waaye taa hadda ruqayada ku magacawnay waay waa midii wax nuujinaysay ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه أقاربه هذا يو نقنيسا زيد كي واي مدة وح نوجينيسا قرابة ديدا كان لن نوجيني زيد قرابة دي سوا محارمي أو نقنيا ولا تخصيص فيه وح لغا سو خصيصا يو لغا سو ريبا يمرح هو يدا نوجيسي زيد قبض الله دلتي محي زيد وتاه يا waa habaryatii min arabaaca ma guursan karaa ma guursan karo habri hooyo la dhasha- la dhalatay la mid tah gabadhii ay dhashay ma guursan karaa ma guursan karo maxaa yeele waa walaashiis min arabaaca ma guursan karo waa walaashii min arabaaca hooyada yaa la mida hooyada wax nuujinaysa yaa la mid ah waxaa la mida ninka qaba ninka qaba hooyadan wax nuujinaysa ninka qaba caanahan la nuujinayo zayd asaa iska leh zayd caanaha la siinayo yaa iska leh ninka hooya ninka naagta wax nuujinaysa qaba caanahan waa caanihii ninka qabay islaanta wax nuujinaysa caanaha asaa iska leh muxuu zayd u yahay ninkaasi naagta qaba yaa waa aabbihiis min arabaaca waa aabbihiis min arabaaca ad iska fiiri laakiin ninkan aabba waayo la leeyahay waa ninka qaba marka caanaha la nuujinayo nin hore u qabi jiray ma aha ama nin hadda kadib guursaday ma aha maalan ninkan hadda markii ay nuujinaysay zayd ninkii qabay hadduu furo markay zayd nuujiso kadib gadaalna nin kale uu ka guursado ninkaa gala aabba muu yahay zayd aabbo umaha maxaa yeelay ninkan gadaal ka yimid caanahaas asiga ma lahayne kii ka horreeyaa lahaa ninka aabbaha marka waa ninka caanaha leh kaasaa aabba u ah waana arrintii caaisha ku dhacday radia allaahu canha oo caaisha radi allahu canha waxaa soo ziyaartay nin saxaabadii ka mid ah oo adeer u ahay xagga rabaacada way ka xijaabatay markaasuu yidhi see iiga xijaabanaysaa soo laguma siinoo wuxuu yidhi sooma nuugin caanaha walaalkay maxram baan kuwa ahay caaisha waa inkirta radia allahu canha markuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam ayay arrintu u sheegtay waxay tihi ninkaasaa ii yimid xaaskiisaa i nuujisay ee wa- walaalkii xaaskiisaa i nuujisay oo walaa- waxay waxay tihi walaalkii aniga ima nuuji nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday waa runtii buu yidhi waa adeerka maxaa yeelay wa- naagtaasi ku nuujisay caanihii waxay ku siisay walaalkii caanihii walaalkiisaa nuugtay buu yidhi marka waa adeerka waa inaa u idanto maxram buu kuu yahay marka zayd hooyadii nuujisay eheladeeda maxram bay u yihiin hooyadaas nuujisay ninka qaba eheladiisana maxay u yihiin maxram bay u yihiin waa adeeradiis xadiidku marka macnihiisu waa sidaa yaxrumu min alrabaacati maa yaxrumu min annasab laakiin haalibka jaanibku wax jiraan waa dhankee ma dhanka wiilka qaraabadiisa la nuujinayaa xagga maxramiyadu u badan tahay mase waxay u badan tahay gabadha wax nuujinaysa eheladeeda gabadha wax nuujinaysa eheladeeda wa xadiidka marka qaaciduu ka dhigan yahay markii rabaacada laga hadlayo yaxrumu min alrabaacati maa yaxrumu min annasab ama maa yaxrumu min alwilaada labada lafdiba way soo arooreen mutafaqun calayhi wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin